أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo talaadaha taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkana subaxnimadan kuwada ugu waaweyn in ka badan labaatan askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibaddiisa ayaa soo haleelay jihaadka ka socda bariga afrika wilaayada galgaduud ayaa ka tacsiyadaysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaas dowladda xabashida etoobiya ayaa shaacisay in ay diyaarisay ciidamo booliis ah oo loo tababaray ka hortagga dembiyada ka dhaca xeebaha badda cas iyo webiga niil maamul goboleedka gaalaraaca ah ee murtad axmed madoobe ayaa hurinaya dagaal beeleedyo ka socda degmada luuq ee wilaayada gedo wilaayada banaadir ayaa soo bandhigtay askarta ibin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwada ugu waaweynaa haatanna u diyaargarooba warkii caalamka oo fidsan in ka badan labaatan askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal culus oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe warkaas iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayaadka islaamiga lagu naafeeyey cadowga allaah waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen abu xasaan waxaa warar dheeraada laga helayaa dagaallo culus oo saacado xiriira socday oo lagu jebiyey ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kuwa murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaanka yaaqle ee hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe dagaaladan ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah waxaana ku bakhtisay sagaal askari oo isugu jirtay kufaarta burundi iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaa sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay saddex iyo toban askari oo iyagana isugu jiray silbiyiinta burundi iyo kuwa murtadiinta dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiintu howlgallo kala duwan ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada bay mujaahidiinta ayaa xalay laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiinna oo isbaaro u tiilay xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo waxaana gaaray khasaare kala duwan dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar lixdan sidoo kale shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay aadan geelle oo ahaa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe baay iyo shabeellada hoose ayaa ku dabafeelaya weerarada lagu dhiig bixinaya cadowga allaah ee duulaanka shareecaladiriirka ah kusoo qaaday qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga mahadsanid abu xasaan mid ka mid a abwaanada soomaaliyeed ee laga yaqaano dalka iyo dibaddiisa ayaa soo haleelay jihaadka ka socda bariga afrika sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen faysal mahad soomaali isagoo ku sugan cirifka waqooyi ee dalka ayuu weheshanayay halganka ka socda dhulkiisa soomaaliyeed warbaahinta islaamiga ayuuna la noolaa oo uu ka helayey akhbaarta walaalihiisa iyo wadciga ay ku sugan yihiin markuu helo qabar weyn iyo bishaaro mug leh ayuuna caburka iska saari jiray isagoo hawada soo marinaya suugaan sarbeeban si uu u marin habaabiyo cadowgiisa maantase waxa uu taagan yahay mashhad ka duwan marxaladda aan ka soo sheekaynay wuxuuna cagta soo dhigay wilaayaadka islaamiga ah
nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa
waa abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid oo ah abwaan soomaaliyeed oo laga yaqaano dalka iyo dibadda gabayadiisa ku saabsan gumaysinacaybka iyo gobonnimada marnaba ma ahayn kuwa dahsoon balse waxa duugnaa ee uu daaha ka fayday ayaa ahaa garabka iyo gacaltooyada uu u qabay walaalihiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waraysi uu siiyey idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu abwaanku ku sheegay in tan iyo yaraantiisiiba ay ku beerneed ruuxda gumaysinacaybka iyo jihaad jacaylka taasna laga garan karo gabayadii uu muddada dheer tirinayay saxafiga rugcadaaga ah ee cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa abwaan ka weydiiyey sababka ku xambaaray inuu ka soo haajiro magaaladii uu deganaa jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socota iminka tusaale ahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuunbaa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi matimac haddaa odhan jiray anigoo sabiyo oo walba maxay siigaduun isku aso sita leeb iyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way igu sugnaaba ilaa ilaa yaridaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku dee waa cibaado laynagu leeyaye waan jeclaa waa run gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaadka kaga hadlaya madarag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun ka tusaale qaado ilan waad haysaa maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ah waxay yidhaahdaan qofkii jihaad soo hadal qaada ama waa jihaada yidhahda qofka waa la marnaabaabay maxaad ka leedahay adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa ku caayayey dee wuxuu yidhi awalba col baannu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyin yihiin dee annaguna islaamiyiin baannu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranayso ay isugu jirto dee waa sidaa marka waxaad leedahay colaad baa ka dhexayso war wanaagsan ee walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu waalanyi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waaye maana ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga ahay ahaayeen wixii nabi maxamed alayh salatu wasalaam uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumaya sidii abujahal u dhaqmayey ayay u dhaqmayaan wax u dhexeeyaana dee ma jiraan adba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane maamulladaa aad carab dhowday mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanla'aan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaah oo cayntiya dee mooyaane haddii ciddii dahanunu qoranya innagu diidi maynee laakiin dee iyagaa diiday iyagaa diido imaan la'aan yaanshaxumaa u diiday wuxuu abwaanku sheegay in xaqnimada halganka maanta ka socda soomaaliya uu yahay mid aan cidna daah ka saarnayn balse uu iska indhatirayo mid dan gaara leh wuxuu sheegay in doodda ku saabsan jihaadka soomaaliya uu yahay mid bilowgeedii la isku waafaqsan yahay haddii bilowga la isku waafaqana aanu dhammaadkeedu macno lahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanaad cunayn kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maaha waa la garnaqsanayaayoo marka la garnaqsado dee ama anaa gar darraan ama iyagaa gar darraan haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto cilmiga mandiqa la yidhaahda ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro oo u dhammaadkiisa kula diida nin dhan maaho doodda la yskagama lumiyo oo lalama doodo ha lalama doodo ama qof dee maskaxdiisu ay bad dee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahdo inta iga soo horjeedda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddaan idhaa war muslimiinta ma lagu soo duulay haa bay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenaya deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay waa sidaa halkaasay ilbiriqsi bay dooddu kaga jabaysaa wuxuu ka hadlay maamulka gaala raaca ee somalilan kuwaasoo uu sheegay inay yihiin wakiilada gaalada ee gobollada waqooyi wuxuu arrintaa ku cileeyey in loo xiray gabay uu ku weeraray dowladda faransiiska ee aflagaadaysay suubanaha sala allahu calayhi wasalam kolkaasoo uu qareennadii maxkamadda weydiiyey cidda wakiilka ka ah dowladda faransiiska ee soo dacwaysatay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood oo yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan in- indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaaddadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somalilan maxaas ku jawaab gar bay ahayd baan ku yidhi inaan u gabiyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhaahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baan idhi gaalada yaa qareenu ah waaya dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku yidhi nafar shaataba lamaan hadale haye maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla-aantoodii ku gudhay inaga kaxeeyoo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaan noogu xidhaya abwaan cabdiwaaxid cali gamaadiid ayaa mar uu ka hadlayey farqiga u dhexeeya wilaayaadka islaamiga ah iyo gobolladii waqooyi ee uu ka yimid wuxuu sheegay inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya labada deegaan haddii ay tahay dhaqan iyo diin ahaan intaba dee nolol iyo geeri bay isu yihiin maxaa nololii geeri isu arkay waxaa nolol iyo geeriisu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegiddiidaya ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxdad ku aragtay waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahantay sow maa waaya adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi hawsiyaadiyo alla kama kala tuuree waxbaa isugu qoofalan waxaan leeyahay cidday maqlaysana halkanaa lagu nimcaystee soo raaca marka een, adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil eh, sidaan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale ma lihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshaiya intaan qurbaxayo wuxuu abwaanku waraysigan ku soo gudbiyey gabay cusub oo uu ka tiriyey go'aankii maamulka somalilan uu labaatan kilomitir oo ka mid ah badda soomaaliya ugu hibeeyey xabashida etoobiya baaq muhiim ah ayuuna u jeediyey qabaa'ilka ku aadan dhufayska koowaad ee laga difaacayo badda uu bixiyey muuse biixi saddexda reer ee halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay haddii aan murtidu waahibee lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhka aad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa a shubtaa waa macno la'aane haddaad meesi wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigtamaan deeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haysto oo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaalku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeerka sii liitabaa mood dallahayaaye haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo madalooti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenaynin baa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan manaayaa lahayn meesha iyo aadan marsaan xabashi ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay iyo dirasho mooyaane magacii ba'wa waxaan ninnimo meel ka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayiya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxba yaanan maytoo riyaynaan macno lahayne miladiya dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac loome xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha daba taale wixii magaca kaa dilaya waa laga masturtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse ha u dhimanin waraysigan oo la dhagaysan karo muddo soddon daqiiqo ah ayaa caawa lagu baahiyey baraha internetka iyo mareegaha islaamiga ah waxaase waraysigan ka horeeyey sawiro shalay lagu baahiyey baraha bulshada oo muujinayay abwaanka oo isagoo ku labisan darayska dagaalka dusha ka saaran gaari gaashaaman oo laga gubay nasaarada itoobiya ee uu in muddaah ku taamayey in uu la jihaado abwaan gamaadiid wuxuu ku biirayaa qulqulka dhallinyaro aqoon-yahan culimo iyo waxgarad jihaadoon ah oo si aan horay loo arag u soo haleelay jihaadka bariga afrika si ay uga qayb qaataan halganka foodda la sii gelaya rubac qarni oo cabay dhiigga kumanaan ka mid ah shuhadadiisii ugu qayrka badnaa iskana soo tufay sunta kuwo kale oo isku tahlay inay turantureeyaan shukran akhwana faysal wilaayada galgaduud ayaa ka tacsiyadaysay geerida mid ka mid ah nuqabada wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya walaalkeen marwaan moxamed allaha u naxariistay waxaa dhowaan geeriyooday naqiib axmed dilaxow jimcaale oo ka mid ahaa nuqabada wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda iyadoona naqiibku uu u geeriyooday xanuun la soo darsay naqiib axmed dilaxow ayaa ahaa mid ku suntan hogaamiye diineed oo ka shaqeeya nabadda iyo garab istaagga mujaahidiinta wuxuu kaalin weyn ku lahaa ka hortagga duulaanadii ashacdoladirnimo ee murtad gurguurta ku soo qaaday deegaanada ay degto beesha mursado uu qayb ka ahaa nuqabada beesha horkacayay weliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalida oo ka hadlay geerida naqiibka ayaa ummadda muslimka ah uga tacsiiyey geeridii ku timid ah isagoo sidoo kale ka hadlay nafurkiisii diineed islamarkaana dardaaran muhiima u jeediyey beesha abakar ee uu naqiibka u ahaa waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib axmed dilaxow jimcaale naqiibkaasoo naqiib ama hogaamiye diineedna ahaa oo ummadda muslimiinta guud ahaana ugu tacsiyeynaynaa gaar ahaan beeshiisa ansaarta ah ee ogaaska beesha murunsada ugu horreeya ugaas cabdulaahi daahir axmed si gaara ehelkiisa iyo qaraabadiisii iyo caruurtiisa ugu tacsiyeynaynaa axmed dilaxow jimcaale wuxuu ahaa ee hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed ayuu ka mid ahaa ee runtii tadlixiyaadkiisii dadaalkiisana aad iyo aad waxay u soo muuqatay xamladii labada sino ugu dambeysay gobollada dhexe lagu soo qaaday gaar ahaan galgaduud si gaara deegaamada beesha murunsada ay degto cadowga ay ka soo qaadeen ayuu aad iyo aad ugu muuqday waxaan leeyahay marka qabiilada ama beesha murunsada booskiisii iyo meeshii uu ka tegay iyo saqrigu ka aadanaa in la buuxiyo qof marka ummadda insha allahu tacaala kaalintiisii galayo in meeshaasi si degdega looga raadiyo waxaa sidoo kale si wadajir ah uga tacsiyey geerida ku timid allah u naxariistay naqiib axmed dilaxow jimcaale odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ogaaska guud ee beesha mursada ogaas cabdulaahi daahir axmed ah iyagoo tacsi u diray ehelka iyo qaraabadiisa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maantay waxaan halkan uga hadlaynaa anagoo ah odayaasha mursade odageenni nabadoonkeenni naqiibkeenni dilxow axmed dilxow jimcaale waxaan leenahay ilaahay samari iimaan allah naga siiyo ahladiisina waa uga tacsiyeynaynaa waxaan leenahay adigkana samari iimaan allah idinka siiyo asagana janatulfirdows allah ha ugu bishaareeyo dadkana maarata annagana fidn gadaashiisa allah nama fidneeyo dilaxow jimca axmed dilaxow baa la yidhaha aabihiis aa maarata magacaasu axmed dilaxow buu ku magac dheeraay laakiin waxaa la yidhaha axmed dilaxow jimcaale nin odaya oo akhyaara oo waxgaradahu ahaa waxaa la yidhi addiinu ithnaani siqaawatulyad wa sifaau lqalbi nin qalbi saafiyahu ahaa oo qalbigiisu saafiyaha ummadda isugu mid tahay jecel nabadda iyo wanaagga haddii hadda cadowga maaragtay gaaladaahoo duulaana aada u nacbow ahaa ilaahay ha u naxariisto nabadoon axmed dulixow wuxuu ahay nabadoon khaymo badan oo daacada oo dadka dulmiga badan aan ahayn ka shaqeeya shareecada islaamka iyo kitaabka ilaysa kor u noqo lahaayeen ka shaqeeya nin khaaliha uu ahay ilaahayna ha u naxariistaan leenahay ahaladu ka baxayna waxaan leenahay ilaahay sabar iyo baan haynka siiyo axmed dilixow waxaan ka mid nahay beelweynta abakar ee uu nabadoonka ka ahay oo soo dooratay oo jeclaatay inuu u shaqeeyo uuna shaqeeyo shareecada ilaahay kitaabka ilahay inuu ku hogaamiyo naqiibkeeniyo wahay ilaahayga subxana watacala janatulfirdows ha ugu bishaareeyo bacdigiis alla nama fidneeyo muslimiinta dhammaan sabar allaha ka siiyo naqiib axmed dilaxow jimcaale ayaa ahaa naqiibka guud ee beesha abakar ee beelweynta mursade isagoo ahaa mid beesha ku horkacayay ku dhaqanka shareecada islaamka garib istaagga mujaahidiinta iyo ka hortagga duulaanada cadowga ee deegaanada beesha degto jasaak allaahu khayran marwan dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay in ay diyaarisay ciidan booliis ah oo loo tababaray ka hortagga dembiyada ka dhaca xeebaha badda cas iyo webiga niil faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen elyaas cabdulaahi dowladda xabashida itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarinaysa ciidamo booliis ah kuwaasoo sidaa ay sheegtay ay doonayaan inay ka hortagaan dembiyada ka dhaca xeebaha badda cas iyo webiga niilka taliyaha booliska itoobiya dameer shegarba makaayil ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in hadda ay si guud u dhammaystireen qorista ciidankan cusub iyagoona tababarkooda kadib samayn doona buu yidhi diyaargarow lagama maarmaan ah isagoona ballanqaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u howlgeli doonaan taliyaha booliska itoobiya oo ka hadlaya munaasabad lagu maamuusay saraakiil boolis ah waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ciidamadan cusub ee booliska ah ee ay qoranayaan ay u leedahay goobaha loo dalxiis tago sida biyo-xireenka webiga niil ee itoobiya dhanka kale xukuumadda adis ababa ayaa weli waxay u muuqataa mid kusii adkaysanaysaa damaceedii qariiska tuurnimo ee ay ku rabtay inay ku xayuubsato qeybo ka mid ah xeebaha badda cas ee soomaaliya kadib heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay sanadkan bilowgiisa la galeen maamulka shahadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan shukran akhuuna ilyaas maamul goboleedka gaalaraaca ah ee murtad axmed madoobe ayaa horinaya dagaal beeleedyo ka socda degmada luuq ee wilaayada gado yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya dagaallo culus ayaa mar kale dib uga qarxay degmada luuq ee gobolka gadow kuwaasi oo ay horinayaan siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada jubbaland dagaalka ayaa waxa uu dhex maraya maleeshiyaad u kala abaabulan qaabqabiileed waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada axmed madoobe jabaarti isaaq horow oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada luuq ayaa sheegay in dagaalka uu ka qayb qaadanayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka gadow ugu magacaaban maamulka isugu yeeray jubbaland guddoomiye ku-xigeenka gobolka gadow ayaa hogaaminayay dagaalka dadka shacabka ah hubka dowladda lagu adeegsaday isaga oo dhaawac ah oo dhutinaya ayuu falkaasi ku kacay ayuu yidhi maalmahanba xugadada kan beri ah dagaalo laisku horfadhiyey ayaa jiray dagaaladii laisku horfadhiyey dad shacaba ayaa ay u barlaayeen mataqaana dalka dagaalka udhexeeyey dalka shacabkaana dad lagu adeeganayo oo rag siyaasiyiina ay xamo ka dhiganayaan dadka ay ku shitaan batilkaasi ahaayeen ugu dambeyn dagaalkii wuu faafay waxaa la isu bedelay nidaam dowladeed iyo mataqaana dad shacaba inay dagaalamaan nidaamka dowladeedna gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka gado ducaan alxaaji maxalimow ayaa hogaaminayay dagaalka dagaalkaana waxaynu ognahay halkii bishii julaay dagaalkii ka dhacay degmada luuq oo isagu uu hogaaminayay ayuu ku dhaawacmay hor labaad wuxuu qorshe u qaatay inuu dagaalka uu soo inuu soo rogaan celiyo isagu weerarka inuu soo qaaday ay maqaadi tahay sidaana ahaa hadday kalaa loo baahnay oo ninka ninkiisa ku dhaawacmay dagaalkii hore haddana isagoo kasoo kabanaya oo dhutinaya ayuu dagaalka hogaaminayay oo nisada iyo mataqaana kale oo siyaasiyiin ay qayb ka yihiin marka midhaas waxaan muxuu leeyahay dee waa cilmigiisii oo taliun bay ayagu kasoo watiyey dagaalada ayaa waxa ay soo bilowdeen maalin ka hor iyagoona mar kale dib u qarxay waxaana la soo warinayaa in ay ku dhinteen dad gaaraya toban ruux halka ay ku dhaawacmeen tobannaan kale maamulka axmed madoobe ayaa ka shaqaynaya isku dirka dadka muslimiinta ah ee wadadega degmada luuq colaadda ayaana dib u soo labakaclaysay saacado uun kadib markii kismaayo uu ka dhacay shir lagu sheegay dib u heshiisiin balse xaqiiqdu ahayd mid lagu sii xoojinayay colaadda lakala dhex dhigayo qabaa'ilada soomaaliyeed ee muslimka ah shukran akhwana yaasir wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa soo bandhigtay askarta ebiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allaah walaalkan cabdilqani maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya waxaa marba markii ka dambaysa sii kordhaya qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee soo gaaraya wilaayaadka islaamiga kuwaas oo waafajinta alle kadib ka faa'iidaysanaya baaqyada hoggaanka mujaahidiinta iyo odayaasha dhaqanka islaamiga ah dhowaan wilaayada banaadir ayaa soo bandhigtay labo askari oo taa'ibiin ah kuwaas oo qayb ka ahaa maleeshiyaadkii dullaanka ku qaaday deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe markii ay fahmeen gaalnimada iyo diinla-aanta ay ku jiraan ayay go'aansadeen inay ka soo baxaan safka gaalada iskuna soo dhiibaan maamulka islaamiga ah markii towbada loo qabtay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa qadka teleefoonka ku wareysatay iyagoona ka warbixiyey qaabka ay ku raaceen murtadiinta iyo goobaha ay kasoo howlgaleen
walal marka hore haddaan ku bilaabo waxaan ku beeri ciidankaas labada kun labaatan saddexda bisha saddexaad taarikh labaatan iyo kow waxaan dib ugu aaday dalka uganda waxaan kusoo qaatay tababarka isaga ahaa dee sidii marka askari ah shaksiga la rabo inuu digaal galo ama uufado sideeda sidiis buu u difaaci lahaa maaragtay marka waxyaabaha iyaga ahay waxa dadka lasoo bara meesha lagu soo bara tababardaas waxaan qaatay aniga oo khaasatan aan qaatay gooniya ma jiro wuxuu noo soo ogid lix bilood kadib waan soo laabanay muqdishoaan kusoo laabanay muqdisho aad iyo aan imaanay kadib waana la qaaday furuntaan noola qaaday meel hirshabeella khaasatan afarta kiilo meel yidhahda aan argeeyo biyaaka xasan ladhaa waxaana ka tirsanahay guutada asiigeed ururkeeda koowaad waa taliyaha guutadana calwaan mallaa tale ururkana maxamed duraan waxaana ka tirsanahay hirshabeelle gaastan iyo cabda gobolka gadaan ku dhashanay waa marka hore waa fugaa damirnimada haddii haddana macnaha waalidkiisa arrintan macnaha inaan ka madax banaanaado aan xiriirkeeda ku noolaado aan ugu talgalsanaa labada kun labaatan saddexda bishii labaad wakti aan ku biiray waktigaas bisha aniga toddobaadmada sideedna waa soo laabtay koorsaadihii waan daacaaday waana ka soo laabtay sidaasaa macnaha haddii hirshabelle ku tegay uganda waxaa ku maqnaa adii afar bilood waxaana la barayay qofkaayay sida qoriga loo riday sidaa isku difaacaysa sida qorigaas loo furfuraayo saye waxyaabaha sidana la baraya mayne wax guulin sooda wula aan ku kabanay mala wax guul wuli kuma gaarin gobolkaas waa nabadgeeyey meesha sida ujoogna sida macnaha sanad adiga sanad xitaa ma gaaraysa intaa joogay hirshabada maan misarag weli taasoo tawliid maan marag gobol waa gobolka meel biyo hadaa joogay ilaal waxaa uusu waalidkii iyo qalbiga niyada uga hayeen maarkay inaysan faa'iido meeshan ka jirin dad qaldan iyo inaan dareemay marka waalidkii inaan macnaha igu dhiirigeliyey inaan arrimahaas aan faraha kala baxo aan xorriyadeeda hore shacbinimadeeda aan ugu shaqaysto
askartan ayaa markii maamulka islaamiga ah ay kala kulmeen soo dhowaan wanaagsan waxay baaq toobadkeen ah u direen haraadiga askarta murtadiinta ee ay kaga soo tageen safka gaalada waxayna askartani qayb ka noqonayaan taa'ibiinta sida raxan raxanka ah usoo gaaraya wilaayaadka islaamiga shukran akhwana cabdilkhani ugu dambeyntiina maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowra diini ah usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah tuulada idama oo hoos timaada degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowladdiini ah loogu soo afmeeray dad cagcageynaya toddobaatan ruux kuwaasoo ragi dumarba lahaa islamarkaana ahaa xoololeyda degan deegaanadaasi muddadii dowladu socotay oo toban maalin ahayd waxaa la siiyey duruus asalka ku haysa tarbiyada islaamka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam towxiidka salaada oo laga saxay xijaabka sharciga ah ee dumarka oo la bayaaniyey iyo duruus kale oo muhiim ah munaasabadii dowladda lagu soo gebagabeeyey kadib waxaa idaacadda wax ka weydiisay qaar ka mid ah dadkii dowladaasi ka faa'iidaystay iyagoo sidoo kalena codsaday in dowlaad kale loo qabto annagoo joogna tuulada la yidhaahdo idame la yidhaahdo ayaa dowro noogula qabtay dowradaas oo maaragtaa aan annagu maaragtaa walaayada islaamka ay noo qabatay kor allaha ka dhigee maaragta kitaabka waxaana loo akhriyey atarbiyat alislaamiya akhriya wax badanna waan ka fahanay waana maaragta caqiidada dhanba waa nagala saxay towxiidka iyo maaragta arkaanta salaada iyo arkaanta sakada iyo arkaanta xajka iyo ayaa alla subxaana wa tacaala intii aan ka fahanno u badneed marka wax badanna waa ka faa'iidnay waxaana rabnaa haddii allah awoodda la ogolaado wax badan in naloo soo celceliyo walaalihii noo yimid oo dowladaas noo qabtana miisaankooda khiyaamo ilaahay subxaana wa tacaala ha u saaro dembigoodana allaha dhaafo dembiga waalidkoodna allaha dhaafo wixii ayna bareenna annagana allaha nagu anfaco kuwii cilmiga qaatoo bartana allaha naga dhigo waxaan ku qaadanay dowro socotay toban maalmood oo maalin deegaanka idamood hoosta xiindheere alxamdulilaah aan ku qaadanay waxaa ka mid a kitaabka la yihahda tarbiyat alislaamiya maasilat alajrubiya kitaabkaasoo ka koob caqiido iyo fiqi iyo siiradii nabiga iyo adkaar iyo jihaad iyo ka kooban xijaabka almar'atu gabadha muslimiinta laga rabo aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa ayaan dhuur mataan aniga oo jooga deegaanka idamood oo hoostaga degmada xiindheere culimo ayay walaayada noo soo dartay oo na barayday salaada iyo towxiidka naga saxayday muddo toban maalmooda waxaana ku barannay shuruudu salaa shuruudu salaa iyo salaadio nagala saxay al islaamu al caqlu altamyiisu rafcu lxadati isaalatu najaasati satxu lcawra duquulu lwakaanu salaati wamaa hiya arkaanu salaati arbacata cashar afar toban waan anniyatu القيام مع القدرة التكبير الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الاعتدال السجود الجلوس له بين السجدين الطمأنينة في جميع الأركان التشهد الأخير dowladan diiniga ah ee deegaanka idimo lagu soo dhameeyey ayaa waxay qayb ka tahay xamlo dadka duurka jooga dacwada lagu gaarsiinayo taasoo muddooyinkanba ka socotay deegaano badan oo hoos yimaada degmada xiindheere iyo guud ahaanba wilaayadii islaamiga galgaduud
shukran akhuuna abushayba walaalkeen abushayba ayaa warkeennii subaxnimo saakay u dambeeyey tan iyo warkan warka xiga sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almawlaa wa nicma annasiir